إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weeraro iyo howlgallo ka fuliyey labada shabeelle kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka ayaa ka hadlay weeraradii maanta ka dhacay shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ciidanka gorgar ee turkigu tababaro ayaa u muuqanaya kuwo kusii dhammaanaya weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahano kala duwan ayaa falanqaynaya waxa ugu wacan jabka ah isdabajooga ah ee dowladda federaalka qodobka dibaddana turkiga oo xabsiga dhigay dad lagu eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen iiraan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weeraro iyo howlgallo ka fuliyey labada shabeelle kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka warkaas iyo qodob kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka oo ka hadlay weeraradii maanta ka dhacay shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaa isku soo duway oo halkan kasoo jeedinaya waryaheena mahad cubeyd ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay aroortii hore weeraro kula jarmaaday degmada awdheegle iyo deegaanka sumadaale oo ka kala tirsan shabeellooyinka iyadoo maanta gelinkii dambena dagaal lagu jebiyey ciidamada loogu yaro danab ee maraykanka uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo labagaras oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe haddaan ku horumarno deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadale ahna halkii ugu dambeeyey ee uu dagaal ka dhacay galabta waxay wararka naga soo gaarayoo sheegayaan inay isku fara saareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa maraykan ku tababaray ee bangaraf dagaalkan oo muddo kooban socday waxaa lagu jebiyey ciidamada loogu yaro danab halka looga dilay tiro askar ah waxaana looga qabsaday gaari noociisu yahay cabdibile goobta dagaalku ka dhacayna waxaa u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaan eegno dagaaladii waaweynaa ee saakay dhacay waxaa jira khasaare xooggan oo laga soo tebinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana saakay aroortii hore weerar ku qaaday xeryo ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen degmada awdheegle halkaasi waxaa ku sugnaa askarta loogu yaro gorgor ee uu tababaro turkiga iyo kuwo kale oo ka tirsan milatariga dowladda federaalka waxaana uu ahaa dagaal hubka culus iyo midka fudud la isku adeegsaday ugu dambayntiina waxaa ku jabay ciidamadii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa bayaan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey in ciidamadoodu la wareegeen magaalada iyo goobaha istaraatiijiga ah sida buundada waxaana lagu xusay bayaanka in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey askarta xasan sheekh waxaa jiray war ay dowladda federaal ku soo saartay oo ahaa iskuday ay ku doonaysay inay ku qariso jabka ciidankeeda iyo in lagala wareegay magaalada balse waxaa caqabad ku noqday sawirrada ay baahisay alkataiba oo muujinayay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen awdheegle sidoo kale alkataib ayaa gelinkii dambe ee maanta baahisay qaybta labaad ee sawirrada awdheegle oo lagu arki karo qaar ka mid ah miidadka askarta dowladda federaalka looga dilay dagaalka kuwaasoo intooda badan xabaddu ay kaga taalo madaxa guddoomiye ku-xigeenka degmada awdheegle ee dowladda federaalka axmed saakow ayaa qiray in milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kala kulmeen dagaal aad u xoogan wuxuuna xaqiijiyey inuu jiro khasaare adag oo gaaray dhanka ciidanka dowladda federaalka walow uu ka gaabsaday inta uu gaarsiisan yahay xaaladda waa saakii meesha waa dhibaato badanaa ka dhacday niyo weerar oo qolada wadiidka ay soo qaadeenoo oo laxaad lahaa meesha ka dhacay ma fahanti khasaaraha ilaa had weli ilaa had weli lama xaqiijin nimanka ayagaa dad soo weeraray ciidanka degmadu dhex degan yahay ciidan degmada ay soo galeen dagaalku wuxuu ku dhaca degmada dhexdeeda oo ku dhex maray haa oo dagaal fuulka fuul weli khasaaraha wax ma xaqiiji karin laakiin culeesaa jiro dagaal ba-an waa dhacay qof dhaabac lama qaadan karo qof dhinta lama arki karo weerar culus ay soo qaadeen oo safmareen ah adig meesha dagaal baana ka dhacay laakiin waxay qaateen ama seenada qaadan ama waxaa qaadna ama intaas saas ayaad ma jirto wixii kale waxaa waaye xayeysiin ayaga ay wataan waaye laakiin dagaal meesha waa ka dhacay caalad waa kacsan tahay insha allahu tacaala wareysigan wareyska dambe ayaan kusoo sii doonaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu weeraray awdheegle waxaa maanta caqabad ku noqotay inay gurmad helaan maxaa yeelay waddooyinkii ay soo mari lahaayeen waxaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana askarta mujaahidiinta lagu arkay la foole iyo deegaanka xaawe cabdi oo dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye tallaabadan waxay muddo saacado ah hor istaagtay inay gurmad helaan ciidankii laga eryey awdheegle balse xilli duhurkii lagu dhow yahay ayay ciidamada dowladda federaalku isku dayeen inay saaxiibadooda gurmad uga soo sameeyaan magaalada muqdisho laakiin waxaa gurmadkaasi lagu helay la foole waxaana qarax looga gubay gaari dagaal halkaasoo ay saddex askari uga dhinteen intaasi waxaa sii dheer in guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqaymo ku asqeeyeen xeryaha ciidamada yuganda ee nambar lixdan iyo xerada ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo iyagana inay gurmad sameeyaan isku dayey balse lagu ururiyey godadkooda sida ay inoo sheegeen dad xog ogaal ah geesta kale awdheegle dagaalkii saakay ka dhacay waxaa ku lamaanaa weerarkii cuslaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askartii dowladda federaalka ee joogay agagaarka deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi dagaal muddo kooban socday kadib waxaa askarta dowladda federaalka looga dilay sagaal iyo toban askari sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa shaaciyey in farxadka ciidankii lagu galay sumadaale uu gaaray deegaanka xaaji cali wuxuuna askarta lagu laayay weerarkaasi sheegay inay ahaayeen ciidan laga keenay deegaan fog annagana ilaahay wuxuu maanta gacanta noo gelshay sumadaaley meel la yidhaahdo gobolka shabeellada dhexe oo toddoba kilomitr u jirta xaaji cali falilaahi alxamdu saakana halkaas khaniimo iyo waxaa ka dhacay haddii alla idanka leeyahay cadowga nikaayo xoog lahaa ku dhacday waxaan meeshaas ka dhacay niman buur gaaba laga keenay oo lasoo khalday ayaa la keenay rabuud in laga dhigto meel ay u cararaan iyo meel ay aadaanna ma yaqaanaan taliyihii nimankaas gatay waxaa lagu dilaa burtashiik burtashiik meesha ayaa lagu dilay ayaan dhowe dagaalka dhowaay inta kalena saakana dhowr iyo tobanaa la dhigay kulley waa aragteen internetka ayaa laga fiirsanayaa falilaahi alxamdu farxadkooda hadda xaaji cali iyo dhulkaasuu sii maraa dhulkana gacantaa lagu hayaa marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna ballamou qaaday walcaaqibatu lilmuttaqiin uu yidhi wa ina jundanaa lahum lqaalibuun dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaal ku muujinaysay qalqal amni xasan sheekhna uu ku hungoobay fariimo uu u dirsaday imaaraadka carabta itoobiya iyo yuhuudda oo uu saddexdooda mas-uuliyiintooda ugu sarreeya la kulmay toddobaadyadii u dambeeyey ciidanka gorgor ee uu turki u tababaro ayaa u muuqanaya kuwo kusii dhammaanaya weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta idinku soo maqan oo ciwaankeedu yahay filashadii turkiga ah ee ciidanka gorgor ma fushay mise way fashilantay ayaa waxaa noo soo jeedinayaa wariyaheena maxamed sheikh waad mahadsan tahay walaal sidaan la wada socono ciidamada dowladda federaalk waxay ka kooban yihiin guutooyin kala duwan oo aan ahayn isku caqiido dagaal sidoo kalena lahayn dhishibiliin ciidan oo midaysan waxaana ugu wacan ciidamadan oo ay kala wataan dowlado kala duwan oo aan isku siyaasad ahayn ee walaalka mid ka mid ah guutooyinka ciidamada dowladda federaalka waa ciidanka loogu yaro gorgor oo ah ciidan ay tababarkooda iyo taakuladooda leedahay dowladda turkiga ee qaybta ka ah ururka nato ee duulaanka ku qaaday caalamka islaamka si loo xaqiijiyo hiigsiga dowladda federaalka iyo dowladaha ku lugta leh dagaalka soomaaliya ee ah in la dhiso ciidamo soomaali ah oo gaaraya soddon kun oo askari oo bedelaya ciidamada afrikaanta ee duulaanka gardarada ku jooga dalka soomaaliya ay dowladda federaalk waxay turkiga la saaxiitay sanadkii labada kun toddoby tobanka heshiis iskaashi militari oo dhigaya in turkiga tababaro kumanaan askari oo soomaali ah turkiga ayaa bishii sebtembar ee sanadkii labada kun toddoby tobankii wuxuu xeebta jaziira ka dhisay saldhig militari oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay kan ugu ballaaran ee uu turkiga ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa kaasoo loogu talagalay inuu noqdo xarun lagu tababaro ciidamo soomaali ah oo daacad u ah danaha ankara ay ka leedahay dalka soomaaliya xerada turkisom ee muqdisho ee dulaalayaasha u shaqeeya rajab dayb ordogan madaxweynaha dowladda turkiga waxay ku xareeyeen kumannaan dhallinyaro soomaali ah oo horaanna loogu sheekeeyey inay wax ku soo baran doonaan dalka turkiga ee markii dambe laga dhigay ciidamo fuliya danaha dowladda cilmaaniyadda u ololeysa ee turkiga saraakiisha iyo macallimiinta turkiga ee gacanta ku haya maamulka xirada turkisom waxay si cad u sheegeen in ciidankan ay tababarayaan ee soomaalida ah ay ku anqariyaan oo ay baraan hiddaha iyo dhaqanka turkiga taas oo muujinaysan ciidamadan aanay ahayn kuwa loo tababaray dan ay soomaalida leedahay si la mid ah ciidamada maraykanka ee daacadda u ah ee danab loogu yiro gorgor mahaamtooda ciidamo kama mid ahaan dagaalada waaweyn ee tooska ah balse waa ciidan si gaar ah u tababaran oo howlgalladooda ugu muhiimsan ay tahay ilaalinta xarumaha iyo sugidda amniga waxaana shaqada ugu weyn ee uu turkiga ka leeyahay ahayd inay ilaaliyaan amniga saldhigga turkisom oo ah saldhigga ugu weyn ee ay xukuumadda ankara ku leedahay meel ka baxsan dalka turkiga markii uu xasan sheekh maxamuud la wareegay xilka madaxtinimada dowladda federaalka may labada kun labaiy labaatanka waxay tirada ciidamada gorgor ahayd lix kun oo askari iyadoo qorshaha iyo higsiga uu ahaa in la gaarsiiyo afar iyo labaatan kun oo askari laakiin waxay ka mid noqdeen kumanaan askari oo uu xasan sheekh maxamuud ku soo goray furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug si ay qayb uga noqdaan xamlo dagaaleedka la doonayo in lagu ciribtiro maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh maxamuud ayaa aad ugu faanay ciidankan maadaama tiro ahaan ay ka badnaayeen ciidamada danab ee uu tababaro maraykanka waxaana udub dhexaad uga dhigay dagaalka taasina waxay keentay inay noqdaan ciidanka kuwa ugu khasaaraha badan marka laga hadlayo guud ahaan ciidamada dowladda federaalka waxay ciidamadan la kulmeen weeraro laayaan ah oo ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe galgaduud hiiraan iyo mudug iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faramaroojiyeen saanado ciidan oo kala duwan oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman ee dagaalka waxaa saraakiisha laga xusi karaa takar subag leh maxamed cabdiwaaxid faarax cabdi maxamed suulnuug iyo kuwo kale oo aad u badan tani waxay soo dadejisay niidjabka dowladda turkiga ee la xiriira inay tababarto ciidamo kale iyadoo gebi ahaanba joojisay inay qorato ciidamo cusub oo soomaali ah balse wixii ka dambeeyey heshiiska badda ee dhex maray ankara iyo dowladda federaalka ayay dowladda turkiga dib u bilowday inay tababarto ciidamo cusub oo ku biiraya gorgor kuwaasoo ku xaraysan xerada turkisom ee ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka laga hadlayo caqabadaha ciidamo ee heesta guutooyinka gorgor waxaa ka mid ah in muddada tababarkooda militari uu yahay mid aad u kooban taasoo ka dhigan inaysan lahayn aqoon ciidannimo oo buuxda waxaa sidoo kale jira inay yihiin ciidamo aan lahayn caqiido dagaal oo ay ku howlgalaan askariga iyaga ka mid ahna wuxuu dareensan yahay inuu yahay calooshii shaqaysta fuliya danaha dowlad kale oo dhaqan ahaan xitaa waxaa lagu tarbiyeeyaa hiddaha iyo dhaqanka turkiga sida ay sheegeen saraakiisha turkida ee macallimiinta ka ah xirada turkisom ee tani waxay keentay in ciidamadan markay furimaha isaga hor imaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagaha wax ka dayaan oo orodna ay istaabtaan si aan nolosha lagu qaban ama aan lagu dilin fagaaraha dagaalka sida aan horey usoo tilmaamnay dowladda federaalka ayaa rajo weyn ka qabtaa ciidanka uu tababaro turkiga ee gorgor maadaama tiro ahaan ay yihiin kuwa ugu badan ee ciidamada dowladda federaalka horeyna ay turkida u ballanqaaday inay tababarayaan wax ka badan labaatan kun oo askari burburinta ciidankan iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey dagaaladii ay sanadihii lasoo dhaafay kula kulmeen gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa ka dhigan ciidan la-aan baan ayaa soo wajahday dowladda federaalka taasoo keentay in isbeddel lagu sameeyo qorshii bixitaanka ciidamada shisheeye ee ka socda dalalka afrika kuwaas oo magac beddel loo sameeyey looguna daray muddo hal sano oo ah mahadsanid maxamed aqoon-yahano kala duwan ayaa falanqeeyey waxa ugu wacan jabka ah isdabajooga ah ee dowladda federaalka tafaasiisha warkaasi waa kan cawil cabdulaahi aad ayaad u mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka sida ay madaxdooda uga hadlaan iyo waxqabadkooda waxaa u dhexeeya farqi weyn sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ciidanka iyo aqoon-yahanada wax falanqeeya su-aalaha mar walba la isweydiiyo ayaa ah maxaa ugu wacan jabka joogtada ah ee furmaha ku haasta ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo aan awood u lahayn inay keligooda wajahaan mujaahidiinta haddaanu shisheeye cirka ama dhuulka ka wehelinayahi aanu jirin korneel shariif shaacib wuxuu ka mid ahaa kumaantooskii hore ee soomaaliya waxaan weydiinay qiimeyntiisa ku aadan ciidamada dowladda federaalka si aan jawaab sax ah ugu helno su-aasha ah maxay ciidamadu ugu jabaan jeedaha walaalow markaan kuu sheego su-aashii hadda aad i su-aashay qiimee baad i tiri ciidamadan ee dowladdan federaalka soomaaliya isku tilmaamaysa ciidan maxay ku dambayn doonaan ama ma lagu tilmaami karaa ciidan dowladeed waxaan ku leeyahay ayadoo kooban su-aashaas waa maya maxaa yeelay ciidan dowladeed wuxuu ciidan noqon karaa marka uu dhinac walba ka dhisan yahay oo uu ka dhisan yahay mabdiciisu oo uu ka dhisan yahay xagga tababarka oo uu ka dhisan yahay nooc walba asluubtiisa iyo aadaabtiisa waddan soomaaliyaan ciidan u nahay bay leeyihiin waddanka ciidanka ay u yihiinna waa waddanka ay gabdhihiisu kufsanayaan maxoolihiisu dhacayaan waxa ay ku jeedaan iyo waxa ay ka jeedaan midna aan garanaynin marka laguma tilmaami karo ciidan ummadeed ama kufaar ha aado muslin iskaba dhaaf xagga islaamka daah laakiin kufaarta ciidankeedii xataa laguma tilmaami karaan leeyahy ummadda ay mataqaanaa ay leeyihiin waxbaan la dagaalamaynaa mabdacoodu ma aha kaalaya gaala laaya ee waa kaalaya kow tababarka ma jiro wax tababar ah oo laba bilood baa lasoo qaaday waa la camcamiyey waxaa been baa loo sheegay waxaa layidhi waxaasaa idinku dambaynaya saasaa laidin yeelaya kan weeye shabaab way dhuntay wax ka jirana ma jira waa been been baa lagu soo xerogeliyey marka wixii fudayd kugu gala fudayd bay kaaga baxayaan meesha waxaa u sabab ah waxa ay mar walba la jabahayaan mabdaca ay ku dagaalamahayaan baynan garanaynin oo wax la garansiiyeyba aynan ahayn kow waxa wato oo ku adeeganayo ee maalin walba watana gaalo farinji ah oon ayaga la diin ahayn oo ayaga mustaqbalkooda uun ka fikirahayee mustaqbalka soomaaliya aan ka fikiraynin wey maxamed sheekh xasan oo u dhuundaloola siyaasadda soomaaliya ahna nin darsa arrimaha ciidanka ayaa fashilka ciidanka dowladda federaalk u sababeynaya laba arrimood oo asaasi ah
jabka iyo fashilka ku dhaca askarta nidaamkan xamar ka jira wax badanna uu soo nonoqday oo goobo kala duwanna ay ka dhacday jabka ku imaada si guud horta haddaan oga hadalno laba noocu jab uu ku yimaada asbaabaha jabka ama guuldarada qofka wax guusha ka hor istaaga waa laba nooc asbaabna waa asbaab sharci ah asbaabna waa asbaab kowni ah labadana waa muhiim inuu la yimaado oo maxaa la yidhaahdaa qofka oo uu ku dadaalo anagoo kookoobaya haddaan ku hormaro asbaabta sharciga horta waa iska macluum asbaabta sharciga badan ay ku dhaceen nimankan mukhaalafaad ah oo ay ugu weyn tahay maanta ay ugu hor leedahay waxa ay ugu yeeraan dimuqraadiyadda oo wax badan madaxweynahooda u ololeeyo iyo ka tegidda kitaabka alle marka qodobka oo tegidda kitaabka alle ah iyo qaadashada dimuqraadiyadda waa horta waa qodobka ugu weyn oo mukhaalafo sharci ay ku dhacaan wax walboo xumaana ee nimankan ka yimaadee liidnaan ahna taasay ku salleedaho ay ka timid markaan u imaado asbaabta kowniga ah marka iyadana waxaan u kala qaadaynaa wax askariga ku saabsan wax ku saabsan tababarada uu soo qaatay iyo wax ku saabsan mas-uuliyiinta askartan badanaa horta waxyaabahay u jabaan waxaa ka mid ah kowdii waxa soo tababaray waa dowlado kala duwan oo dhammaantood cadow u ah soomaaliya aa soo tababara saa ognahay dowladaha soo tababara askartan kulli waa dowlado dana ka leh dalka soomaaliya dowlad dankaa leh oo rabto inaad u baahnaato mar walba inay kaa dhigta rabto oo maxaa la yidhaahdaa danteeda qaabka ay ku fushan karto siday rabto ay kaa yeelan karto ay tahay inaad marwalba u baahnaato dabcan inaad xoog yeelato maxaa la yidhahdaa kaama kaalmayso oo waxay ku dadaashaa marwalba inaad u baahnaato saa darteeda askar tababar taya leh oo maxaa la yidhahdaa aada u tababaran inay ku siiso suurtagal ma aha mid waa middaa maxaa la yidhahdaa haddana hal dowlad maba oho waa dowlado kala duwan xataa soomaaliya uma ogola dowlad gaalnimo ku dhaqmaysa laakiin abood badan oo calal aqal dowladday rabto kiris ka dhihi karto xataa uma ogola dowladaha soo tababara dhammaan mid waa midda oo tababar xumida iyo oo dowladaha kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa ay ka yimaadeen taasoo keenaysa marka inaysan isku dagaal ahayn inaysan isku tab ahayn inaysan isku kalsoonayn midda labaad waa mid askariga ku saabsanoo askariga naftirkiisa male mabda uu ku dagaalamo askartan saan ognahay walaa waddanaysan u dagaalamin walaa diinaysan u dagaalamin wax ay u dagaalamaan hadda oo mabda ah oo keenaya inay adkaystaan hadda ma jirto waana madaxdooda wax badan way qireen arrintaas way wada ogyihiin dhammaantood xasan sheekh ayaa aada ugu goodinayay markii uu madaxtooyada ku soo laabtay labada kun labaatan iyo labadii ilaa haddana ma gaarin higsigiisii waxaana dhacaya wax taacagsi ku ah oo waxay dadka qaar u baqayaan mustaqbalka dowladdiisii haddaba maxaa xasan ka hor istaagay higsigiisii waxaan ku leeyahay sideedaba horta habeen iyo dharaar isku mid ma aha wax la arkayo oo muuqda oo mar horena aan sheegnay haddana aan sheegaynaa waxay tahay aslan inuu faa'iido adduunka lagama yaabo xasan sheekh xasan sheekh militarina ma soo marin militarina ma ahayn taariikhdiisana waan haynaa militariga habka uu ku dagaalamo iyo sida iyo faa'iidadiisana waa la yaqaan waxaa weeye marka ma faa'iidaysan karo ciidan soomaaliya jooga oo federaal ah oo faa'iidaysan karaa ma jiro maxaa yeelay waddada ay hayaan waddadii oo ciidan ku faa'iidaysan jiray ma ah jaa'irnimadaba markii laga tago haddana waxaa weye mala awaal nimankan gaalay ka baqayaan ramuudka gaala u haysa inta mara inta mara waa wax ayaga lagu iibsaday ayagina ummaddii soomaaliyeed bay nag ka dhigeen wiilashoodii maxamed sheekh xasan wuxuu dhankiisa soo hadal qaaday qodobo kale oo sabab u ah fashilka iyo jabka ciidamada dowladda federaalka waxaa kaloo jira oo aanan la hilmaami karin askarta dowladda iyo bulshada calaaqada ka dhexaysa iyadana deegaanaday tageen dabcan waa la dareemi karaa nin raba maxaa la yidhahdaa in dadkiisii la dhibaateeyo oo dumarkii la kufsado oo deegaanadii nabadda ahaa nabaddaro laga dhalay nin raba ma jiro xataa kan murtadka soo duulayo deegaan kale ku duulaya waxaa laga yaabaa deegaankiis inuu duulaankaas la rabin bal ninka iyaga taageersanaa laga yaabaa in uu deegaano kale inay weeraraan uu ku taageersan laakiin deegaankiisa uusan u rabin marka dad bulshada ay kasoo horjeedo oo ay la dagaalamayso iyo dad bulshada ay soo dhaweynayso ay nabad ku dul heshay oo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo ku dul heshay oo dhibaatada la qaybsanaya dabcan isku mid ma aha marka arrintaasna way jirtaa marka waxaan isleeyahay waxaan kusoo koobi karaa nimankan askartan oo maxaa la yidhahdaa nidaamka xamar ka jira waa niman la ogyahayoo dowlado cadow ah ay soo tababareen oo aysan usoo hagarbaxaynin dabcan labo aanan mas-uuliyiintooda kalsooni ku qabin oo ay dareensan yihiin mas-uuliyiintooda inay arrintan dhab ka ahayn saddex iyagana qadiyad ay u dagaalamayeen aysan jirin afar badankood oo daroogiistayaal ah intaa markii laisu keeno haddana lagu sii daro dadka ay wajahayaan ama cidda ay wajahayaan oo xaragta shabaal mujaahidiin ah oo maxaa la yidhahdaa dad ilaahay subxaana watacaala ku xiran guul walbay gaaraan alla u nisbaaya caqiido ay ku dagaalamaan leh oo ay aaminsayen inay u dhintaan inay mudan tahay intaa markii laisu keeno dabcan waad dareemi kartaa dagaalka bal waxaan leeyahay xataa haddii asbaabta kowniga ahaa ay la imaan lahaayeen nimanka murtadiinta ah ama nidaamka xamar ka jira asbaabta kowniga haddii la imaan lahaayeen xataa maadaama ay mukhaalafaad sharci ay jirto ay qadiyaday u dagaalamayaan qadiyad saxan ahayn way jabi lahaayeen marka ka waran ayagoo intaa ku darsaday oo maxaa la yidhaahdaa intaasoo maxaa la yidhaahdaa asbaabtaas kowniga ayagoo ka tagay oo guus falanqeeyayaashu waxay caddaynayaan jabka maanta gaaray dowladda federaalka inay u sabab yihiin qodobada ay cuskadeen waxaana in badan oo ka mid ah tusaalayaashooda qaba hay-adaha iyo macaahidda daraasaadka caalamiga ee ka hadlay ciidamada dowladda federaalka iyo tayaxumada heysata booliska turkiga ayaa xiray shan tuhmane oo lagu eedeeyey inay basaas u ahaayeen sirdoonka iiraan sida ay ku warantay warbaahinta gudaha ee dalkaas sirdoonka turkiga ayaa howlgallo ay ka fuliyeen magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn ee dalka turkiga iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta dalkaas waxa ay kusoo qabteen shan qof sida ay sheegtay wakaalada wararka ee istanbul warbixin ay soo saartay wakaaladaas ayaa lagu sheegay in tuhumanayaashan ay ururinayeen xogta saldhigyada militari iyo goobaha muhiimka ah ee turkiga kuwaasoo gacanta lagu dhigay ka hor inta aysan u gudbinin sirdoonka iiraan waxaa xusid mudan in sanadkii labada kun laba-iyo labaatankii turkiga uu ku dhawaaqay in howlgal ay fuliyeen sirdoonkooda lagu soo xiray sagaal xubnood oo iiraaniyiin ah raggaas ayaa lagu eedeeyey inay qorshaynayeen dilka ganacsada haystay dhalashada turkiga iyo yahuudda iyagoo uga argudayay dil horey loogu geystay saynisyahan u dhashay dalka iiraan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waanaga intaa